shacabka degmooyinka garowe tangoroyo iyo godob jiiraan ee gobolka nugaal ayaan dareeri doorashooyinka qof iyo cod ee golyaalka deegaanka puntland doorashooyinku yawaybayo ku dhihayana siyeetan goobood oo ku tirsan sadiida degma ee gobolka nugaal use ka koobinye yo-onayo codeeyahayan in ku badan lixdan iyo afar kun oo qof oo shal xuladahay afar boqol iyo soddon iyo kow musharax oo ku shal dareer siyeed xisbi siyaasadeed oo ku dhisan puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland oo kumid ee dadka codsho ka dhiibidi magaalada garowe ya sheegay in puntland iyo in eta guulaan hooyiti runtii waxaan leeyahay markii hod hambalyo dadka caasimada ee garowe degan iyo dadka reer nugaaleed iyo dadka reer buntland intaba dadka reer buntland waxay uga dhigan tahay maanta maalin weyn oo taariikhi ah oo barnaamijkii demoqratiyayshanka inoo soo socday inaynu maanta khatimayno oo doorashada qaybtii ugu dambeysay saddexii degmada ugu dambeeyay oo caasimaddu ka mid tahay inaynu maanta maaragtay dadka codkooda u dareeray dadka reer puntland iyo dadka reer garowe waxay muujiyeen qaangaadnimo waxay muujiyeen bisayl waxay muujiyeen inay hamuun weyn u qabaan in dadka ee taladooda iyo codkooda lagu soo celiyo doorashada sida nabdoon sida quruxda badan sida dadku shan sooxnaba ay seejooyinka u buuxiyeen hooyooyinka dadka waayeelkaah dadka naafada ah cid waliba marka insha allahu tacaala waxaana rajayn doonaa madax fiican oo horumar weyn ku soo kordhisaana inay u soo baxdo xisbiyada waa u hambalyeynaynaa laftigoodu doorka weyn ka soo qaatay barnaamijkan quruxdiisa waxaan kaloo u hambalyeynaynaa beek iyo laamaha dowladda iyo dowladda laftigeeda oo runtii barnaamijkan uu noo ahaa maaragtay barnaamij qaran oo aad ogeydeen inay ahayd in saddex sano lagu gaadho laakiin shan sane hore aanu soo qabannay saddex degmo tishaabo ahaa iyo soddon degmo haddana aynu saddex degmo khatimayno marka waxaan leeyahay soomaaliya quus maaha puntland waxay road model u tahay tusaale u tahay soomaaliya maanta doorashada ay muujiyeen reer puntland iyo reer garowena waa xujo u taalla dowlad goboleedyada iyo madaxda kale soomaaliyeed iyo dowladda federaalkuba in dadka soomaaliyeed taladooda lagu soo celiyo madaxdoodana ay doortaan waxaana ku mid ah dadka edsho dhiibidiya sheegay inuu ka faraxsan in codshayo siyan xildhibaanada kama tala doono golyaalka deegaanka puntland waxay dhigantahay dareenkayga horumar aad bayna ii farxad gelinaysaa marka loo ogo xagga nabadda iyo xagga dadku ugu helan yihiin dimuqraadiyadda iyo isbedel doon wax ilaahay loogu mahadiyo wey ilahay baana mahadda iskale inay khayr noogu soo dhammaatana waa rajaynayna inay khayr noogu soo dhammaatana waa rajaynayna may doorashada dowladdiisii aad barre dowladdiisii haa iyo maydii dadkii soo gaaray baan codaynayay kuwii ka horreeyana waxbaan ka ogaa haddee tanaan kaga qanacsana wixii o dhan tanaan kaga qanacsana maanta
maanta waxay iga dhigan tahay maantaan dhisoo kareen maasha allah maasha allah wax weyn baan kala kulmay waxaan dareemayaa farxad wanaagsan inaan codeeyana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo xisbigaan rabo codayo tan waa waa horumar weyn oo ummaddu gaartay ayaa saasaan aaminsanahay waayo anigoo xanuunsan waxaad ujeeddaan oo saakin intellectual bi iga daciyeen meesha lugaha ayaan soo aaday isaan codayo waxaan u soo aadana waxa weeye in ummadduna dareento aragto in wax weynta dadkan aad uma yaqaan haddeer boqolkii toban ma dhamma dadka coday hadda gurika dad baa joogay kaarma helin maanti hore way qaadan waaya maamulka puntland ya horeyn qabaday doorashada soddon iyo saddex degmo oo ku tirsan puntland iyo ana sadiidun degma nagadaasa haaninka dambeey oo laku codeey